tobabarkan oo soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka kadib heshiisa dowlada goboleedka galmudug oo wariyaasha lagu bareeyey habka kahortaga colaadaha ayaa waxaa lagu soo gebangabeeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ugu horeyn qaar ka mid ah bahda warbaahinta ee tobabarkan ka faa'idaystay ayaa waxa ay ka hadleen waxyaabihii ay barteen muddadii uu tobabarku socday anigoo ku hadlaya bahda tiktokaris waxaan ka soo qayb galay shirkayga ku haaminaysay hay-adda c b d waan oga mahad celinaynaa waxyaalahan ka barana waxaa ka mid haddaan bahda tiktokaris nahay dee awal waxma xeerin jirin laakiin hadda waxaan rajaynayna inaan nabadda gobolka mudug ka shaqeyno oo maaragtay aan bilicda magaalada iyo nabadda iyo aan horumarino sidii la iskugu xidhi lahaa oo fariin nabadeed oo wada jirah loo wada diri lahaa bay ahayd mashruuca halkaan aan u joognay oo laba maalmood halkaan aan u fadhinay wuxuuna ahaa midkii aan islahaa ugu faa'iido badan yahay marka laga hadlahayo nabadda waayo nabaddu waxay u baahan tahay wadajir iyo waxay u baahan tahay fariin isku mid ah in la wada gudbiyo oo dadku la tuso dhanka wanaagsan laga tuso in dadku nabadda ay u bisil yihiin ugu dambeyn iskuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka mudug ee galmudug xanad cabdi faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug mudane bedel sheekh maxamed liibaan ayaa dhankooda ka hadlay iyagoona ugu baaqay xubnihii ka faa'iidaysta tobabarkan ah in ay wixii ay barteen dib ugu dubaqaan xarumihii ay ka yimaadeen islamarkaana bulshada ay kaga faa'iideeyaan markii saxaafadda la joogo la fiiriyo iyo baraha bulshaduba waa hagaha bulshada waxaan rajaynayaa dhallinyaro labadii maalmood ee halkan aad joogteen casharadii aad qaadateen inaad ku dubaqi doontaan waxyaabaha aad bulshada la wadaagtaan inaad fariimo wacyigelineedna aad samayn doontaan oo door weyn aad ka qaadan doontaan nabadaan rajaynayaa ka wasaarad ahaan warfaafinna waxaan runtii samayn doonaa barnaamijyo badan oo tababaro ah oo si gaar aan uga warqabi doono wariyaasha iyo timinka baraha bulshaduba si ay u laba jibaaraan shaqada ay bulshada u hayaan aray runtii mowduuca ama cashirka maanta halkaan dacambaarka yarka intaadaan fadhiyey boorka akhrinay runtii waa runtii waxaa dhibaatooyinka nagu hayay ka mid tahay oo wararka been abuurka waxaa colaadaha fududeeya waxaa dadka waxaan jirin ka abuura maanta dalku xilli kabashaa lagu jira inaan qaybka wada noqonaa la rabaa colaadahana doorka colaaduhu saxaafadda ku leeyihiin waa runtii xaalad sensitive weye inaan dadka odayaasha iyo dadka xoogaad qof asagoo ciil qaba haddaa mikrofon la hortagtid wax kastuu leeyahay mas-uuliyaddan ala qaada ninkaa odaga ma leh waxaan codsanayaa wariyaasha oo dadka seniorka weliba iyo bahda dowladda ayagu kuwaas wax weyn baa ka filaya dhallinyarada ayaa waxaan ka codsanayaa dadka aad wax ka qaadaysaan ilmaadareer nala hubiya tobabarkan ku saabsanaa habka ka hortaga wararka been abuurka ah iyo sidoo kale tibinta wararka ku salaysan dhiilada ayaa ku saadaya iyadoo gobolka mudug uu ka mid yahay gobolada ay ku soo laalaabatay colaadaha la xiriira qabaa'ilada